اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة een waxaan isku dayay caawo waxaa garanaysaan inaan idin sheego Een, islaamku information maaha yacni macluumaad cusub oo tiro badan oo dadka la siiya maaha laakiin waa wax laga rabo transformation dadku inay isbeddelaan asalku markaa maaha in macluumaadkaagu tiro bataan asalku wax weeyaan in isbeddelkaagu tiro bato sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waxyaabo tiro badan buu ku soo celceliyey ku soo celceliyo laga yaabo dhul badan inaad ku akhrido iyadoo nafsaha ah waayo waxaa la rabaa bini aadamka khafla ku dhacda nisyaan baa ku dhaca mashquul baa ku dhaca waxyaabo badanoo amraada nafsiga oo qofka hilmaamsiisa inuu wixii ku dhaqmobaa ku dhaca saas awgeed baa loogu celceliyaa ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamaya wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin dadka xasuusi oo waaniyo ku celceli waayo waanadi iyo dikrigu waxay waxtaraan dadka muslimiinta ah darsigaan caawa raba inaan ku celiyaa markaa wuxuu yahay xaqiiqatu dunya adduunka xaqiiqadiisa oo aan isleeyahay nolosheenna marka la eego malaa qabash madmadow badan baa saaran inaynu si caadiya u aragno ama qofkii si fiican u garanayay male waa hilmaamay ama shawaaqishan dunida inugu xeeran ayaa inaylowsiisay saxaabigii nebiga- nebiga la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markuu nebiga la jooganaya inay sidii ay janno iyo naar arkayaan markay reeraha iyo xaafadaha ku noqdaanna ee adduunka iyo shuquladiisii ay galaana ka'annamaa aanay sidii hore ahayn hadduu kii nebiga la joogay sidaa dareemayo kaa nebi la jooginna maxaad u malayn markaa shayga markaad xaqiiqadiisa fahamto ayaad garan kartaa qiimihiisa iyo wasniga uu agtaada ku yeelanayo intee buu valuegiisu qiimihiisu leegiyey intaad mudnaan siinaysaa intaad wakti iyo caqli iyo cimri iyo xoog iyo xoologelinaysaa adduunka ilaahay subxaanah wa tacaala baa qur-aankiisa in badan kaga warramay ilaahay wuxuu leeyahy iclamuu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ilaahay baa waxayna leeyahy iclamu waar ogaada nolosha marka cid khabiiri kuu warramaysa ee wax kaaga warramaysa aad aad ugu dhagraaricisa haddaad iminka dhakhtar tagto oo lagu idhahdo dhakhtar hebel waa ninka dunidaba aqoonta ugu dambeeya warkiisa iyo waanadiisa si fiican baad u dhegaysanaysaa waayo waxaad is leedahay waa nin gun og waxa uu sheegayo marka hadduu ku idhaha raashinka kaa waad iska daynaysaa kaa waad iska daynaysaayo adigoo u mahadnaqayaad ka imanaysaa oo raba go-aankaagu uu yahay waxay waxa inaanad u cunin sababtuna waxa weeyaan nin khabiira ayaa kuu sheegay xanuunkaagu ama caafimaadkaagu inay dhibtaasi soo gaadhayso oo mushkiladaasi ku qabsanayso haddaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay walaa yunabi'uka midlu khabiir allaha khabiirkiisu idinku warramayo cid la midoo idinku warramaysaa ma jirto allaha khabiirka ah ee isagu abuuray adduunkan ee og dantiyo qasdiga uu ka leeyahay jiritaankeeda sida uu kaagaga warramayo cid kaaga warrami kartaa ma jirto haddaba ilaahay wuxuu leeyahy adduunkaan idinka warramayaa iclamuu waxa ogaataan annama alxayaatu dunyaa lacibun wa lahwun wa ziinatun waxaa ogaataan baa ilaahay leeyahay adduunba inuu yahay shantan shay alxayaatu اdunyaa shan shay baa ilaahay ku sifaynayaa ma meel qura baa qur-aanka ku sheegaya kow waxaa la yidhi waa lacib lacibka af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa maa laa faa'iidata fiih waxaan faa'iida ku jirin cayaarta carruurta cayaarto oo kale wax faa'iidoo badan oo ku jiraa ma jiro subaxiina way dhisaan galabtiina way dumiyaan oo iskaga tagaan waxba kama ratibmaan lahwigana waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen maa yashqilu اlinsaana camaa yacniih bini aadamka waxa ka mashquuliya wixii dantiisa ahaa marka inta badan waxaad maqashaa iyadoo mufasiriinta qaarkood ay leeyihin lacabkuna waa ta caruurta lahwiguna waa ta dadka waaweyn midina waa ujeeda la-aan bay dhacdaa midina ujeedada ay leedayba waa waktiga lagu dilo waa inuunaad wixii macnaha samaynayay ka mashquushid ilaahay markaa wuxuu leeya ugu horeyn iclamuu waxaa ogaataan annama alxayaatu اdunyaa laciban wa lahw adduunku inuu lacib iyo lahwi yahay ma halkaasoo quraa ilaahay inoogu sheegay maya afar aayadood oo qur-aana baa ilaahay ku sheegay oo mar kasta laynoo sheegaya wama alxayaatu اdunyaa ilaa lacibun wa lahw waladaaru اlaakhirati khayru liladiina yataquuna afalaa tacqiluun war nolosha adduuniya waa adawaat اlqasri wاlxasri baa la isticmaalay wama alxayaaةu اdunya ila adduunba ma aha cayaar iyo dheeldheel mooyaane wardaata aakhira u khayr badan liladiina yataquun ee afalaa tacqiluun maanka miyaydan qabin baa ilaahay leeyahy garaad miyaanu jirin waa fi suurati اancaam fi suurati اlcankabuut waa suuradda qura uu lahwiga ka horumariyay lacibka wma hadihi alxayaaةu اdunya ilaa lahw walacib waina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kanuu yaclamuun ilaahay wuxuu leeyahy adduunkani ma aha lahwi iyo lacib dheeldheel iyo cayaar iyo wax waktiga laysku dhaafimay wax kale ma aha waina daara alaakhirata lahiya alxayawaan nolosha adduunyo alxayaah iyo alxayawaan waa laba masderoo meel qura ka wada yimi laakiin alxayawaan waa masaadirta sheegta bay idhaahdaan dhaqdhaqaaq iyo xarakada aldhawabaan waljawalaan wasawalaan wakada nolosha dhaqdhaqaaq iyo macnaha leh warwata aakhira baa ilaahay leeyahy waina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kanuu yaclamuun fi suurati muxamed inama alxayaaةu اdunyaa lacibu walahw wain tu'minuu watataquu yu'tikum ujuurakum walaa yas'alkum amwaalakum in yasأlkumuuha fayuxfikum tabkhluu wayukhrij adqaanakum ilaahi subxaanahu wa tacaala markaa afar suuradood oo qur-aanka ka mida suuratu xadiidna waa ayaddii horeynu soo akrinay marka xadiid iyo ancaam iyo cankabuut iyo muxamed afarta suuradood ba ilaahay isagoo inoo waramayo wuxuu leeyahay war adduun waa lacib iyo lahwi imaam اlqurطbi fi tafsiirihi lacibun ka lacibi sibyaan buu yihi walahwun ka lahwi lfatiyaan waziinatun ka ziinati nasawaan watafaakurun ka tafaakuri laqraan watakaaurun ka takaahuri dihqaan warbaashu waa cayaar cayaarta caruurta oo kale ah waa wax lagu dheeldheeloo dhallintu waxay ku dheeshoo kale ah waa wax la ysku dhaldhalaaliyo dumarku wax isku dhaldhalaaliyaan oo kale ah waa wax la ysugu faanoo dhallinta isku da-daahi faanka isu faanaan oo kale ah iyo takaathur waa badsasho sida tujaartu anaa kaa xoolo badanun ay u wadaan adduunka marka la yidhaha waa lahwi iyo lacib culamada qaar waxay leeyihin waa min xayu الzawaali wاlfanaa waa xagga dhammaadka iyo waxla-aantay katay idan kow waxa laynoo sifeeyey adduun waa dheeldheel iyo cayaar baa la yidhi shayga saddexaada ilaahay ku tilmaamay waa maxay waa wasiina ziina waa waxa bini aadamku isku qorxiyo maa yuta maa yuta maa yutazayanu bih waa waxa la ysku qorxiyo waxa la ysku qorxiyo maxaa ka mida bay idhaahdaan waxaa ka mid a manaasibta caaliga ah inaad bawer dadka u sheegaato wasiir baan ahay madaxweynaan ahay kambaan ahay waxaa ka mida bay idhaahdeen manaasibta caaliga oo dhan isku soo dar sheekh baan ahay brofessor baan ahay dhankaa doonto ka mar waa qof mansab uu inta kale rabo oo idinku ma tihidin anaa ah uu tilmaamanayo amase almaraakib albahiya bay ku tilmaamaan waa waxyaabaha la fuulo ee wixii la fuuli jiray berigii hore wuxuu ahaa dameer iyo baqal iyo faras oo geenye ama sanga ah iyo awr ama hal iminkana dee waa waxaan magacyada kale u bixiseen tirada badan leh almaraakib albahiya iyo almanaasil alrafiica guryaha sarreeya waa zinaday ka mid yihiin gurigu waa iska meel la seexdo laakiin meeshaa la seexdo baa kolba macnaa loo sameeya hebel guri toban aykar ku wareegsayin buu haystaa sariirun baad ku seexan ama toban aykar ha ahaado ama shan aykar ha ahaado waa isla meeshii guri dheer guri gaaban gu saa doonta udhig walmalaabis alfaakhira bay idhaahdaan dharka kan qolyaha khaliiji qolyo kamid a waxay isugu faanaan khamiiskiisa badhanku waa kun dollar adiga khamiiska male ma kala taqaanid baa laga yaabaa laakiin iyagu badhamada ah hebel khamiis cajab uu sitaa waayo badhamadaa la tirinaya ku xidhani nooca yiin iyo qiimaha ay leeyihin badhan muxuu taraawul inuu kuu xidho mooyaane ama kun dollar ha ahaado ama laba kuumi ha ahaade waa isla meeshii ilaahay wuxuu leeyahy iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun waziina ina jacalna ma cala alardi ziinata laha linabluwahum ayuhum axsanu camala qaala rabbi bima aqwaytanii lausayinanna lahum fi lard walawiyanahum ajmaciin ilaahay baa baayna le dunida korkeeda waxa saaran waxaa la isku qurqurxiyo maa ka dhigay maxaa looga dhigay si aan idiin itixaamo baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa la idinku itixaamaya ma yagaad ka daba dhici mise alliya aakhira dooran ibliis markuu dhaaranaya lahaa reer nebi aadan baan luminayaa la usayinanna lahum fi lardi buu yidhi dhulkaan u qurxin doonaa dhaldhalaalkaan tusi dabeetana iyaday dabageli doonaa maxaa ka ratibmaya walauqiyanahum ajmaciin markaa dhammaantood waan ambin doonaa buu markaa tilmaamayaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin kuwaad adigu dooratay mooyaane qaaruun markuu kibray ee rabay kibirkiisa inuu dadka usoo bandhigo ilaahay muxuu yihi fakharaja calaa qowmihi fii ziinati tolkiibuu ku soo baxay isagoo maxay ziinadiisii ku raran laakiin dadku labay u qeybsameen kuwii aan xaqiiqada fahmini maxay yidhaahdeen qaala aladiina yuriiduuna alxayaata dunya yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim kuwii nolosha adduun doonayay baa ilaahay yihi yuriiduuna alxayaata dunya iyagu waa calaacaleen markay arkeen ninkaasi wuxuu wato alla jeclaan lahayna bay leeyihin bal manu wuxuu haystoo kale haysano tamanigoodu waa intaa amaa kuwii kale ilaahay aayaadka dambe qur-aanka waa kale inoogaga warramaya bale ilaahay subxaanah wa tacaala intuu isku soo daray buu wuxuu leeyahy almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati dunya dadku waxyaabaha uu jecelya waxaa ka mid ah carruur badan inuu dhalo hebel waa soddon buu dhalay labaatan buu dhalay afartan buu dhalay kow iyo waa bilyaneer iyo milyaneer xoolo badanna wuu haystaa ilaahay intuu intaa meel mariyey ayuu wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ziinat alxayaati dunya waa nolosha intaa laysu qurxiya buu alla leeyahy laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahy waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayr kuwa waaraya ee wanaagsan culamadu waxay dhahan waa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar kuwaasaa lagu sheeg baaqiyaatu saalixaat baa ka khayr badanaa la agtii markay thawaab joogto wa khayrun amala iyagaana ka rajo iyo mustaqbal fiican laakiin inaga agteena miyaa caynkaa ku tahy subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illah miyaad umalaynaysa in milyaneernimo ka fiican tahay hadii lagu kala darosiye xaggaad mari lahay yacni ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu rabaa inuu inoo sheego adduunkan xaqiiqadiisu maxay tahy sida awgeed baa nebi maxamed isagoo ilaahay la hadlaya subxaanahu watacaala waa rasuulkiisi uu soo dirtay ayuu wuxuu u tilmaamay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man agfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaah wakaana amruhu furuta ilaahay wuxuu nabigiisa ku leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaad naftaada ku xabistaa la joogtaa kuwa ilaahay xusa maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy kuwa ilaahay baryaya caabudaya xusaya gelin horiyo gelin dambaba kuwaas yuriiduuna wajha ilaahay wejigii raadinaya mukhlisiina isha ha u taagin baa ilaahay yidhi kuwaa ha ka dhaafinin ishaada adigoo raadcaynaya baa layidhi turiidu ziinata alxayaati dunya nolosha dhalaalkeeda adigoo raadinaya qoladan ha ka tegin baa ilaahay leeyahy nebi maxamed waxaa loo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam naadiyaynu kala leenahay soo maaha naadiga ay dee qolada maalqabeennada iyo kafiteeriyaday fadhiistaan iyo meelaha dee ragga ragga ay isugu yimaadeen cindanaa saynu wax u fasiro qoladaa kooda waxba isku mashquulin baa ilaahay leeyahay waxaad tagtaa oo aada la fadhiisataa oo la joogtaa kuwa rabbi caabudo gelin horiyo gelin dambaba kuwaa la fadhiiso kuwaa ha u tegin adigoo raadcaynaya ziinat alxayaati dunya walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina idan ilaahay wuxuu leeyay war waxay ogaataa nolosha adduunya waa lacib cayaar iyo lahwi wax la isku mashquuliyo wax waktiga dila aan macno samaynaynin iyo ziina wax la isku qurxiyo la isku dhaldhalaaliyo ka afraada ilaahay ku tilmaamay wuxuu ihi wa tafakhurun baynakum tafakhur waa altamadux bilkhisaal watacaadumi biha waa adigoo ku faana faanfaan ku faana magac iyo alqaab kuwa aynu sheegaynay brofessor baan ahay doctor baan ahay sheekh baan ahay caalim baan ahay kan baan ahay laqab baad ku faanaysaa ama amjaad reerka iyagu wuxuu ahaan jiray annagaa talin jirnay annagaa dadka layn jirnay annagaa caynkan ahaan jirnay amjaadil awowiyadii hore waxay sameeyeen iyo nasabka reer hebel baanno waa tiro badanno waa laandheeraanno kan baanu nay amase aqoonyahan baanho waan cilmi badnay ama maahae waa maal badan oo anugu bilyaneer baan ahay ama maahae manaasibta dunawiga ah wuxuu doonaa ka noqdee waxaasoo dhamme waa tafakhurun baynakum faanfaan ha isu faantaanu yani waxaanaad sheegayso dhan adiga waxaa kaa raacaya waa intaad cunta iyo intaad cabta iyo in lamid a inta kale waa maxay faankay kuugu jiraan wax kaload ku qabanaysaa ma jirto inta kale waa inaad ku faanto uun waad tidhaahdo waan ka badiyey qolyahaasoo dee anaa ka xoola badan ama ka ilmo badan ama ka waxan badan inaad sheegato ilaahina qur-aanka wuxuu ku leeyahay in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur ku kastoo kibir badan oo faanfaan badnaa alla ma jecla tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada tani waa daartii aakhira baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaanu u yeelaynaa kuwaan adduunka culuwi ku rabin iyo fasaad toona ina akramakum cinda allahi haddii karaamo iyo sharaf la rabo waa sidaa ilaahay ugu kala dhowdiina si ama u kala magac weyntiin ama u kala cilmi badantiin ama u kala kan tihiin ma aha maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahy ina allaha awxaa ilay an tawaadacuu xataa laa yafkara axadu axada axadu calaa axadi walaa yabgi axadu calaa axad nebigaa wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu ii waxyooday tawaaduc iyo isdhuldhig isla weynida iyo tafaakurka iyo faanka cagsigeeda ayaa ilaahay ii waxyooday si aan ugu faanin qofna qof ama si aan qofna qof uga xadgudbin kaasaa lai waxyooday buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waa xaqiiqo jirta adduunka intaynu joogno inaynu ama kale xoogala badnaan karno ama kale caruur badnaan karno ama kale cilmi badnaan karno ama manaasibta adduunye ku kala korayn karno laakiin maxay tahay macnahay sheegaysaa ma ammaanbaa maya waa imtixaan kuu kordhay u warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaatin liyabluwakum fiimaa aataakum baa ilaahay yidhi kooxba koox buu ka kor yeelay maxaa laydinka kor yeelay darajaad baa laydin kor yeelay liyabluwakum fiimaa aataakum in ahlaahi idinku itixaamo waxaan aada haysataane laydin siiyey idan haddii xoolaha laguu badiyay imtixaankaa kuu batay u imtixaanku hadduu kuu batana ama waad guulaysan oo wixii rabbi sheegaad ku isticmaali ama waad guul daraysan oo si aad u haysa ama wadku kugu soo gaadhi ama xumaabaad ku isticmaali haddaad mansib haysata ama waad ku cadaalad samayno ilaahay baad ugu dhowaan ama waa maxay waad ku dulma samayn haddaad cilmi haysata ama ilaahay baad ugu dhowaan ama waad ku faanfaaniyo xoolahunbaad ku urursan wax waliba waxaan dheeraadkee aan ku siiye aad dadka kale dheer tahay waa imtixaan baa ilaahay leeyay liyabluwakum fii maa aataakum waxaa ilaahay sidaa idinku yeelay in laydinku itixaamo waxaa haysataan tafaakhurun baynakum faanfaan iyo wa takaahurun fi lamwaali walawlaad iyo xoolo badniya oo laysu sheegto takaahurku waa fara sheegasho fara sheegasho anaa kaa dad badan iyo anaa kaa xoolo badan waa mubaahaat bikasrati alamwaali walawlaad weeyaan ilaahay qur-aanka muxuu leeyahy alhaakum التكاثر حتى زرتم المقابر waxa idin mashquuliyey baa la yidhi alha min alahwigii weeyaan waxaa idin mashquuliyey badsi ninka maalqabeenkii salaada horu soo kaca dabeetana xisaabbuu ku dhagsiiyaa iyo saaka meeshuu ku kallahayay xalu sii eegay iyo berri brograamkiisu wuxuu noqon doono inuu xoolaha soo badiyo badiyo waxaa laga yaabaa saqda dhexe inuu soo noqdo isagoo rafaadsan aanay dhanna kaga jirin laakiin rumaysan intaasoo mashruuc baa soo fuliyay kanbaa soo sameeyo kanbaa soo sameeyo kanbaa soo badsi baa idin mashquuliyey baa ilaahay leeyay aakhire iyo wixii jiray wuu iska ilaabay siduu ugu mashquul ahaa inuu wax badsado xataa zurtum lmaqaabir baa la yidhi ilaa xabaasha ka tagtaan ilaahay mid gaaleed buu qur-aanka kaga waramo wuxuu idhi faqaala lisaaxibihi wahuwa yuxaawiruhu ana akharu minka maalan wa acazu nafara ninkii la yidhi beeruu lahaayo cinab ku yaal oo webiyaal mareeran oo nakhiil ku yaal oo kan ku yaala muxuu ninkii kale muslimkaa ugu faanayay fii suurati lkahf muxaawaradii doodii dhex martay qaala lisaaxibihi wahuwa yuxaawiru ana akharu minka maalan wa acazu nafara buu yidhi anaana kaa xoolo badan kaana reer fiican kaa tiro badan kaa dad badan ilaahay baa inoo warramay markaasi wuxuuna leeyay wardadow adduunyo iclamuu baa layna leeyahy walaa yunabi'uka milu khabiir war waxa ogaataan adduun waa shantaa shay baa ilaahay ku sheegay lacib iyo lahw iyo ziina iyo tafaakhur iyo takaahur waa intaasaa la yidhi shantaa shay ayaa adduun yahay shantanna natiijadoodaan idiin sheegayaa baa ilaahay leeyahy waxay yihiin iyo adduunkanaad joogtaan oo dhami wa kamahali gaysin acjaba alkufaara nabaatu uma yahiiju fataraahu musfara uma yakunu xutaama waa kamahali gayth baa ilahay yihi wuxuu la mid yahay sidii roob gaythka luga alcarabiya waxaa la idhahaa roobka doogga soo saara roob oo dhan maaha waa ka yugiisu nnaas waa ka keena dadku inay barwaaqaystaan waa roob baa la yidhi kamahali gaysin waa roob indha daraandariyo cajabgeliya yacni maxaa cajabgelinaya nabaadkiisaa wuxuu cajabgeliyaa kufaarta waxay la yaabaan kufaartu sida doogu u soo baxay iyo sida kufaarku waa ka beeraleyda ee dhulka aasaya kamahali gaysin acjaba alkufaara nabaatu sidii roob wixii uu soo saaray ay yaabgeliyeen ninkii beerwala ahaa laakiin muxuu ku dambaynayaa roobka caynkaasi kamahali gaytin acjaba alkufaara nabaatu uma yahiij fataraahu musfara waa engegaa dabeetana waxaad arkaysaa isagoo musfara isagoo yalowish noqday isagoo dumaa cawsa noqday xutaam soo baxay xutaamku waa hashiim waa dumaa markuu gaboobo cawsku wuxuu noqdaa wax iska burbura oo dumaa ah qur-aanka meelo badan baa ilaahay ku tilmaamaya masaladaas oo kale wadrib lahum mahala alxayaati dunya kama in anzalnahu min alsamaai faاkhtalata bihi nabaatu lard faasbaxa hashiiman tadruhu الriyaax wakana allahu calaa kuli shayin muqtadira aayaadkaas ilaahay wuxuu tusaale labaad tusaalihi hore shantaasaa lagu sheegay tusaalihii labaad ee adduunyana waxaa lagu sheegay waa roobka intuu da-ay soo saaray geedaha ee qofku wuu farxay laakiin in yar dabadeed dabayshiyo cadceedu martay ee engegay ee dabeetana dumaaga noqday aan qiimaha lahayn akhiiran ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa baashaa adduunye ahi waxay ku dambayso adduunyadaas oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxay ku dambaynaysaa horta aakhira cadaab kulul baa jira baa la yidhi wa fi laakhirati cadaabun shadiid wa makfiratu min allahi wa ridwaan aakhirase waa meel cadaab kulul iyo dembi dhaafba jiraan iyo ilaahay raalli ahaanshihiisii adigu wadadaad martay ku xidhanta laakiin maxaa lagu gebagabeeyey aayadda wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha adduun ma aha baa ilaahay yidhi ilaa iyo mataacu lguruur mataacu lguruur nolol adduunye ma aha mooyaane mataac wax lagu bidhbidhsado wax lagu raaxaysto yaa ku raaxaystaa mataacu lguruur waa lugooyo raaxadeed bay yidhahdaan culammadu ama waa raaxo wax dagaysa waa raaxo yaroo in yar ah ayaama ah dabeetana dhammaanaysa qofkay aakhiro ilowsiiso dee aayaad kalena ilaahay waa kale falaa taguranakum alxayaatu dunya mataacu lguruur baa la yidhi laakiin adiga muminka maxaa lagu yihi falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi lgaruur waryo idinkadinni nolosha adduunyaha ku kadsoomina waryuu idinkadinin ibliis iyo inta la socota walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fiih ilaahay oo nabigiisa la hadlayay calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahy laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja ha uu indhaha ha u taagin waxa aanu ugu raaxaynay dadka qaar baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala aswaajan ay asnaafan minhum oo maxay ah zahrata alxayaati dunya nolosha flowerkeeda geedka waxaa ka baxa waxa ugu hor qaadha waa ubaxa ubaxaa qaadha dabeetana mankaa qaadha kadib baa midhahu qaadhaan caleentu qaadha waxoo dhan midba midbuu kasii dambeeya ay soo dumaan laakiin maxaa ugu hor duma flowerka ugu hor dhadha waa zahrata alxayaati dunya baa ilaahay leey nolosha ubaxeeda oo maxaa loo siiyey kuwa ka nolosha ubaxeeda linaftinahum fiihi baa ilahay yihi inaanu ku itixaamno warisqu rabbika khayru wa abqa waar ilaahay arsaaqdiisa iyo aakhiro iyo nimcooyinka uu diyaariyey ayaa ka khayr badan waxaanay wadaan oo dhan ayuha alaxiba warku wuxuu yahay markaan si kooban u idhaahdo inaynu adduunka garanno adduunkanaynu ku nool nahay iyo xaqiiqadiisa inaynu garanno haddaad shayga xaqiiqadiisa fahamto waad garanaysaa saaad ula dhaqmayso haddaad cristal yaroo halkaa yaallo dhalaalaya aragto marka hore waxaa iska kaa gelaya war talo wuxuu ma quraarad baa ma diamond baa ma xaqiiqadiisa aanad weli garanaynin laakiin markaad laabka geyso haddii lagu yidhaaho waa diamond uu kula weynaanaya markaasoo meel aad dhigtaba garan maysid waa inaad xijisaa ilaalisaa ila waxaa lagu yidhi bahalkii diamond buu noqday haddii se lagu yidhaahdo waa quraarad maxaad samaynaysaa maaska ama miiskaa dadku markuu guriga soo galo u fadhiista baad odhan doontaa dadku iska daadaawado dhigi ama iska tuuri qiimo male marka shayga maxaa qiimo u yeelaa inaad garato xaqiiqadiisu wuxuu yahay xaqiiqadiisa markaad fahamtaaba waxaa ka dhalanaya sida aad ula dhaqmaysaa siday tay markaad shayga xaqiiqadiisa ogaato ayaa waxaa ka dhalanaya siaad ula dhaqmaysaa siday tahay waxaan u tilmaamaynaa aayaadkan qur-aankaee tirada badan ilaa aan sheegnay ilaahay baa inoo waramayo o inala war dunida xaqiiqadeedu waa taa dunida xaqiiqadeedu waa taa maxaa ka dhalanaya markaad xaqiiqada fahamto waxaa ka dhalanaya dhaqankeennu wuxuu noqonayo iyo sulugeennu wuxuu noqonayo saa daraaddeed baa ilahay wuxuu noogu tilmaamaya dunida xajmigeedu inta uu leegaya waa maxay qul mataacu dunyaa qaliil baa ilahay yidhi war adduunka raaxadiisu waa wax yar baa ilahay yidhi walaakhiratu khayrun liman itaqaa walaa tudlamuuna fatiila waar aakhiro ayaa u khayr badan ninkii alla ka cabsada fatiil in leegna timirta lafteeda xariiqda yara dhexee xuubka ku jira in leegna cid idinka dulmin maysa baa la yidhi xajmigeedu waa kaa marka laga eego xagga mataaca mataaca kani waa intee in lagbaa lagu raaxaysanayaa bal aan eegno kuwii soo raaxaysta aakhire la weydiinayaa ilaahay wuxuu leeyahay aakhira waxaa la odhanayaa qaala kam labistum fi lardi cadada siniin dunidii imse sannadood baa ku noolaydeen su-aashaasaa la weydiinaya dunidii markaad joogteen imse sannadood baa joogteen jawaabtoodu waa maxay qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm iyaga sannadaa la weydiiyey su-aasheedu waxa weeyaan war imise sannadood baad joogtay iyaga jawaabtooduna sanadaba maaha waa maxay maalin ama maalin badhkeed ee fasal ilcaadiin u fiirso su-aasha alla weydiinaya ee la weydiiyey waxa weeyaan war mise sanaad dunida joogtay laakiin wixii oo dham intay la yaraadeen baa miqyaaskiisa isaga zamankaasi muxuu leeyahay waa yowmun aw bacda yowm ama maalin bay ahayd ama maalin badhkeed bay ahayd waayo bini aadamku raaxada kolba inta uu markan ku jiruu dhadhamiyaa iyo intii tagtay ma ma jirto beri hore haddaad soo xoola lahayd ood barwaaqisnayd laakiin aad caydhowdo wixii hore orba dhadhan ma leh tani mukunba kuu dhadhamaysa saa daraaddeed waa loo jawaabay markaa iyagu ka gadmatay wixii ay joogeen wuxuu yahay waa loo jawaabo waxaa la yidhi qaala in labistum ilaa qaliila low anakum kuntum taclamuun haddaa wax garanaysaan in yarun baad joogteen baa la yidhi wixii aad adduunku soo qaadateen wax badan may ahayne haddii aad wax garanaysaan wax yar bay ahayd baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala hadduu xajmigeedii iyo zamankeediiba kaayay valuegeedi iyo qiimaheedu intuu leegyay ilaahay baa inoo sheegay wamaa uutiitum min shayin famataacu lxayaati dunya waziinataha wax allaaliya waxaa haysataan baa ilaahay leeyay isku wada dar mansab iyo magac iyo xoolo iyo caafimaad waxaad haysatoo dhan isku dar famaa uutiitum min shay waxii laydin siiyey adduunkaa ka mid ahay famataacu lxayaati dunya bale waa wax yaroo la bidhbidhsado inta dunida la joogo iyo wasiinatuha in la ysku qurxiyo laakiin meesha qiimaa le waa xaggee wamaa cinda allahi khayru wa abqaa afalaa tacqiluun war alle agtiisa waxa jooga ayaana khayr badan waaritaan badanna haddaa garaad leedin baa laleey maydan garaad lahayn afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqihi kaman matacnaahu mataaca alxayaati اdunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin ilahi wuxuu leeyay miyay siman yihin kii aanu u ballan qaadnay ballan fiican ee la kulmaya ilaahay uu yabooha yabooh wanaagsan wax loo sheegay ee yabooh wanaagsan loo sheegay iyo janno ee la kulmaya kaasiyo miyay siman yihin baa ilaahay leeyahy kama matacnaahu mataaca alxayaati dunya kaanu adduunka in yar u bidhbidhinay aakhirana kuwa lasoo xaadirinaya dee naaru jahanam iyo wixii la mida walciyaadu billah ayuha alaxiba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo raba dadka inuu u sheego adduunkani qiimahu joogo agtiisa isaga iyo saxaabo la socdaa suuqa soo galay suuq waa meeshii lagu tijaaraynayo lagu xoolaa lagu kala iibsanayo dee lacagta iyo waxna yaaleen markuu soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam min bacdi alcawaali buu ka yimaa la yidhi xaafadaha kore dadkuna waa hareero socdaan ayuu wuxuu soo maray orgi yar oo dhukan dhukanida ma taqaaneen orgi dhaga yaryar oo baktiyo meel yaallu ku soo baxay nebigu waa nefriya orgiya oo weliba ceeb lahoo ku dhaga yaryar ah oo haddana dhintay buu soo maray markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhigti yarayd qabtay markaasuu yidhi kan yaa dirham siistay ila waa meesha suuqa waxbaa la kala iibsanayaay laakiin waxa uu nebi maxamed leeyay yaa dirham siistay waa maxay waa orgi yaroo baktiga orgi yaroo baktiyu meeshii xoolaha lagu kala iibsanayay adduunku yaallay nebigu intuisa la dhex taagay ayuu wuxuu leeyay yaa dirham siistay waxay idhahaan ilaahay rasuulkiisiiyow ma jeclin maa nuxibu annahu lanaa bishay waxba inaanu siisano oanu yeelano ma jeclin wamaa nasnacu bihi bay idhaaheen wargii yaro buka maxaanu ku samayn dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi atuxibuuna annahu lakum inaad yeelataanun haddaba ma rabtaan bilaash ma iskaga qaadanaysaan oo kale markaasay haddana waxay dhaheen wallahi low kaana xayan lakaana cayban fiih xataa hadduu noolaan lahaa kan de aad haysaa waa baktiya hadduu noolaan lahaa agtayada mid ceeb labuu nahan lahaa wax yacni la hungureeyo ma noqdeen waayo waa orgi yaroo asaka kiiyo baktiyo maxaad u malayn bay yidhaahdeen deetn idinku horgegaa yara baktiyo qiimuhu idinla leeyahay inta uu yahay adduunkan oo dhan marka laysku dara alla agti waa ka qiimo liitaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa xadiidkii saxiixu muslim soo saaray ayuha alaxiba adduun waxaa kaaga filan tusaalayaasha uu nabigu bixiyey xadiidka ubay ibnu kacab uu warinayo riwaayado kalena saxaabi la odhan jiray adaxaak ibnu sufyaan laga warinayo adaxaak ibnu sufyaan waa nin saxaabiya oo reer miyiyo oo ah dadkan xoolaha lahaa markaa dee nimanka geela iyo waxaa labaa dadka u qanisanaa nin xoolo labuu ahaa xadiidkaasi waxa uu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam cunnadaadu ma طacaamuk buu yihi cunnadaadu cunto ka waran markaa ninkani wuxuu yihi allaban wاllaxm waa hilib iyo caano waa labadii cunne waktigaa u sareeyey haddana waa cunooyinka ugu sareeya cunno kastoo dhandhanaanu la sameeyo dee hilib unbaa u sareeya wuxuu yihi ninkani hilib iyo caano weeyaan cunnadaydu nebigu wuxuu weydiiyey su-aal kale markaa dabeetana maxay noqotaa buu yidhi libyacaana markaad caloosha ku rido ee waa cunnadii ugu sarraysay hadhow maxay noqotaa saxaabigii markaa wuu ka xishooday inuu sheego wuxuu yidhi waxaad garanaysa ay noqotaa ilaahay rasuulkiisiyo waxaad garanayso ayay noqotaa dabeetana wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam adduun mihaalkii waa kaas buu nebigu ku yidhi xadiidka ubayina wuxuu leeyahy ina maطcaba bnu aadam duriba lidunya maala bini aadamku wuxuu cuno ayaa ilaahay yani tusaala laydinka dhigay tusaale maxaa looga dhigay bima kharaja min ibni aadam ahaad cunto waliba xadiidkaa dambe ubayi wuxuu tilmaamaya wain qazaxahu wamalaxa weligaaba alqizxu waxaa la yidhaahdaa waa tawaabisha weligaaba xawaashka iyo waxaa lagu dardaro ku tiro badi milix tiro badan iyo dhandhanaan mari miyay saxaro kala fiicantahy ama milix ku dar ama bisbaas ku dar ama waxaa doonto ku dhandhanaani wuxuunbuu noqdaa wixii musqusha la geynayay ma ma isbedelo saada buu nebi saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam adduunka tusaalihiisu waxaa ilaahay idinka dhigay tusaale waxa bini aadam cuno ilaa maa yasiib muxuu ku dambeeyaa uun ama dhaldhalaale ama ha dhaldhalaalinin ama macaane ama ha macaaninin fandur maa yasiiru ilayhi buu nebigu yihi aagun waxa uu soo baxo yacni raadkiisa dambe waa intaa uun cunnada markaa ninka garow cunay iyo ninka digir cunay iyo ninka buufee soo cunay miyaynu odhayna way kala musquul fiican yihin mise waa isku nooc ma ahalkeedu waa kaa aakhirka geeraa ku haleeli waxaad lagu soo hormariyana adduunkii aada ku takrifashay baad ugu necab tahay sida markan hore ay wax kastaa kuula fiicnaayeen laakiin markaad musqusha geyso waxuunaad nacdo uu ahaado ayuunbuu adduunna marka dambe haddaanad ilaahay kaga cabsan uu noqonaya ayuha alaxiba wasiyada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wasiyada ilaahay inoo dardaarmay iyo dadku adduunyadan bay xoog u jecel yihiin ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy bal tu'hiruuna alxayaata addunya waxa aada door bidaysaan noloshan adduun idinku oo idinla fiican oo idinla qurux badan waalaakhiratu khayru wa abqa aayaadkan si laynoo xasuusiyo waa aayaadka sunnaa ay tahay inaad witerka ku tukato habeenkii salaatuleilka muslimiintu tukadaan salaada witerka ah waa aayaadka lagu tukaday ka mid tahay si laynoo xasuusiyo waxay ka mid tahay jumcada waxa sunnaa ah in kuwan lagu tukado waxaa lagu tukadaa jimca inta badan aimadu maxay akhriyaan sabixisme iyo maxay alghaashiya si laynoo xasuusiyo waxay ka mid tahay meesha muslimiintu isugu yimaadaan ee ciidana kuwa lagu tukado sabixisma iyo maxay iyo alkhashya baa ka mid ah kuwani maxay sheegayaan ilaahay wuxuu leeyay wardadow adduun baad door bidaysaan war hooy aakhira idinka fiican oo ka raandhiis badan ina haadaa la fi suxufi luulaa baa ilahay yidhi digniintaasi hadda kutubtii horena waa ku qorayd baa ilahay leeyahy suxufi ibraahima wa muusa idinkoo qura maaha kuwa loo sheegaya waa reer nebi aadam dhaqankiisii soo jireenka ahaa reer nebi aadam isku soo dar kuwiisii hore iyo kuwii dambabe adduunye jacaylkani waa hayay waa dhaqankii reer nebi aadam laakiin kutubtii ilaahay soo dejiyey suxuftii lasoo dirayna war hoytan waa laydinku itixaamaya iska jirada waa ku qorayd baa ayaa la tilmaamaya oo waxaa layna lahaa intaaba suxufi ibraahim iyo muuse iyo wixii la midaba waa ku qoraayeen waxaa layna lahaa walaakhiratu khayru wa abqa ayuha alaxiba wafalaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi lgaruur war addunyuu idinkadin ilahay wuxuu ina leeyahy faacrid can man tawalaa can dikrina walam yurid ila alxayaata dunya war kuwan ilaahay xuskiisa iskaga jeestay adiguna ka jeesa baa lagu yidhi nebiga ee aan doonayn xoole mooyaane wax kale adduunun raadinaya waayo dalika mablaguhum min alcilm garaadkoodaa intana baa la yidhi aqoontoodaa intana aakhiray ilaabeen waan xisaab badan ugu jirin idan dhowr tusaale aan idin siinaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo malakul jibriil la joogo ayaa kor eegay markaasuu arkay malag soo degaya jibriil baa wuxuu ku yihi malaga kani sidii ilaahay u abuuray munda khuliq ma soo daadegin qabla sa maanta ugu horeysa u malagani dhulka yimaado marka waa special invoy waxaynu odhan jirnoo kale waa malag si gaara rabbi u soo diray oo war gaara sida jibriil baa malaa'igta u fadli badan jibriil baa waxyiga nebiga u keena laakiin masaladan waxaa la rabaa in la dareensiiyo ahamiyadda ay u leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetna ilaahay malag gaaruu soo diray oo aan dhulkaba hore u imanin malaggaa gaarka ee yimi jibriil wuxuu leeyay haddaa ugu horeysa uu yimi malagii markuu yimi wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam arsalanii ilayka rabbuk nebi maxamed ow aniga ilaahay baa adiga ii kaa soo diray adaan u socdaa risaalo khaasaan wadaa adiga kugu socotaa su-aal baa laygu yidhi nebiga soo weydiye calayhi salaatu wasalaam amalikan ajcaluk am cabdan rasuula ma boqor baa doonaysaa in lagaa dhigo boqornimo iyo risaaladii iyo intaa mise waxaad doonaysaa addoon rasuula in lagaa dhigo cabdi rasuula yacni qof caadiya boqorku sifaadkiisa waxaa ka mid a dee inuu power haysto inuu xool haysto inuu cunno haysto inuu dee adduunyadu kusoo ururtay nimankii madaxdii iyo boqorradii waagaa joogi jiray qofkan cabdiga caadigiina waa qof maalina wax hela maalina wax waaya nolosha la kifaaxtama ka mida un dadka kifaaxa nololeed ku jira ma kaasaad rabtaa baa nebiga la weydiinayaa mise kan baad rabtaa waa su-aal ilaahay malag u soo diray nebi maxamed la weydiiyo calayhi salaatu wasalaam intaanu nebigu jawaabin malakul jibriil baa tala bixin weydiinaya malakul jibriil ayaa nebiga masalada raba inuu mustashaar uga noqdo inuu talo ka siiyo jibriil markaa wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaadac lirabbika yaa muxamed ilaahay isu dhul dhig nebi maxamedow jibriil waa kaa isagana tala bixintiisii muxuu nebi maxamed ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam bal cabdan rasuula buu nebigu yidhi bal cabdan rasuula axaadiista aynu sheegayna kuwa saxiixin ku yaalla mayna kuwa kalena sheekh alalbani baa saxiixiya insha allah waxaan doonayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaan noqdo addoon ilaahay oo rasuul ah walidalik nebiga dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa atakhafuf min addunya adduunka inuu iska fudaydiyo waxaanay u ahayd qadiya ikhtiyaariya marna duruuftaa ku badaysa dee wax la-aanta duruuftaaba ku baday adigu waabaad raadacayse dee waad isla weyday marna adaan doonayninba inay ku cuslayso nebi maxamed isagaa doortay inaanay cuslaynin idan waa doorashadii ayo doorashadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inagu markaynu ducaysanayna waxaa laga yaaba maxaynu ku ducaysannaa allahuma marzuqnaa risqan waasican xalaalan ayiban soo ma tidhaahdaan idaa arsaaq ballaadhan oo xalaala oo fiican bal nebi maxamedna uu fiirso ducadiisii waxa uu ilaahay ka baryayaa waa maxay allahuma ajcal risqa ala muxamadin kafaafa aw quta riwaayaadka saxiixeynka bukhaariiyo muslim ilaahay oo arsaaqada reer nebi maxamedba ma aha nebi maxamed oo qura reer nebi maxamed baa arsaaqdooda ilaahay waxaad ka dhigtaa wax ku filan wax ku filan ma aha ilaahu reer nebi maxamed gaajaysii ma laha xadiidkii muslim ibnu bakra ibnu abi bakra ee nasaa-i warinayo culamadu saxiixa ku tilmaamayso waxau ku tilmaamayaaba waxyaabuu nebigu ka magan geli jiray bacda salaadaha dhabarkooda inay ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika min alkufri wاlfaqri wa min cadaabi اlqabr ilah waxaan kaa magan galayaa gaalnimo iyo faqri baahi dhulka ku dhejisa iyo cadaabuulqabriga yacni waxaanaynu sheegaynaa ma aha qofku inuu baahi u yeedho laakiin waxaynu sheegaynaa waxa weeyaan qofku inaanu adduun iska daba ridin qiimo weyna inaanay lahayn hadday timaadana inay gacantiisa ku jirto haddii kalena inaanu u baahan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu baryayay wuxuu leeya ilaahu arsaaqda reer nebi maxamed wax la quuto ka dhig quudku waa wax lagu noolaado ama kafaaf wax ku filaado una iyagu cunaan idan qadiyada ah alxayaat اdunyaa ikhtiyaari bay ahayd nebiga calayhi الsalaatu wasalaam adduun halkaasu ka taagnaa ayuha laxiba waa laga yaabaa mawaadiic lasii socota mowduucan inaynu meelaha kale kaga waranno laakiin waktigii salaaday gaadhay halkaasaynu ku joojinaynaa slى اllahuma عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih وsلم والحمد لله رب العالمين